hay-adda maareynta musiibooyinka soomaaliyeed ee sodom ayaa deeq raashin ah gaarsiisay qoysas danyara oo ku nool nawaaxiga gobolka banaadir iyadoo oona ka jawaabaysa baahiyaha dadka nugul inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan gargaarkan oo ka kooban raashinka kala duwan sida bariis sonkor bur saliid iyo timir ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo boqolaal qoys oo wajahaya duruufo nololeeda sahra cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka ee hadda sodoma ayaa sheegtay in dadaalada ay qeyb ka yihiin qorshaha dowladda ee lagu taageerayo bulshadan u nugul saameynta abaaraha sicir bararka iyo dhibaatooyinka kale ee nololeeda bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan halkaan maanta aan ku qaybinaynaa oo ilaahay noo fududeeyey laba boqol oo qoys oo ku dhaqan kaamamka duleedka magaalada muqdisho dadkaan oo ah dad masaakiin ah oo aan waxba haysanin ayay maanta hay-adda maareynta musiibooyinka ay ugu tala gashay in ay afur ay siiso waxaan rajaynaynaa dadkan maanta ka faa'iidaystay afurintan in ay guryahooga iyo guryahooda iyadoo oo bad qaba ay kula noqon doonaan dadkan waxaa isku xilqaamay oo soo arooriyey oo ilaahay dartiis maaragtay xooggiisa ugu tabarucay walaalkay waxaana rajaynaynaa dadkan in ay ka faa'iidaystaan oo ay si nabadqaba guryahooda iyo ay u geystaan aysan dhicinin in maaragtay loo isticmaalo waxaas yarka oo ilaahay nooga soo qaaday in loo isticmaalo kalageys loo isticmaalo waana daba taagannahay ilaa inta qofka ugu dambeeya uu qaato oo mootadiisa u raacayana annaga waa joognaa hay-adda maareynta musiibooyinka waa maalinkii tobnaad oo ay afuriso dad saa'ilmiin ah oo aan waxba haysan waxayna ku tala jirtaa inay sii wado haddii alla idmo intii karankeeda qaar ka mid ah dadkii ka qaybgalay qaybintan ayaa uga mahad celiyey sodoma iyo dhammaan hay-adaha ka qayb qaatay gurmadkan iyago oona xusay in ay gacan ka geysan doonaan fududeynta caqabadaha ay la kulmeen xiliyada ramadaanka bismillahirrahmaanirrahiim maanta oo ramadaanku yahay toban waxaan u macdeelinaynaa hay-adda maalinta musiibooyinka sodma sida ay u garab istaagtay dadkan masaakiinta ah afur u siisay laba boqol qoys oo dad aad u dhiban ahaa oo magaalada daafeeda aan ka keennay ay noogu taageertay aad iyo aad ugu mahadsantahay ajar xasan alcagsiyo si khaasan waxaa ugu hamaadelinaya guddoomiyaha hay-adda maalinta musiibooyinka maxamuud macalin oo mar walban isku xilqaama sida dadkan masaakiinta u gargaari lahaa khaasatan waxaan u mahad celinaynaa agaasime zahra oo agaasimaha humanitarianka ah oo iyadu meel kasta taagan beledii baadiiba marka insha allah waxaan ilaah u baryaynaa ajar xasanaad ka siiyo intaas ku soogeynaa iyadoo maalin ramadaan tahay khayr laha siiyo insha allah bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu annagoo maanta u mahad celinayno oo bisha rabadaan ay tahay aan u mahad celinayna hay-adda maareynta iyo masiibooyinka khaasatan guddoomiyaheeda maxamuud aan u mahad celinayno afurinta oo nagala qayb qaatay hay-adda maareynta iyo masiibooyinka sodma aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa maadaama ay howlahayna ay noo fulisay ay naga warqabta hay-adda dar iyo dur meeshaan joogni ay naga warqabto aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa hay-adda sodma ayaa horay u filisay howlo gargaar oo ka dhacay gobolada kala duwan ee dalka iyadoona xoojinaysa dadaalada lagu daryeelayo dadka dhibaataysan si gaar ahna xilliyada ay jiraan xaaladaha adaga